xildhibaanada golaha wakiilada jubbaland oo ka qaybgalay kulan lagu soo bandhigayay baahiyaha cadaaladda iyo amniga bulshada ayaa waxay ka hadleen sida ay bulshadu muhiim ugu tahay inay helaan cadaalad iyo inay ka qayb noqdaan sida ay u ilaalin lahaayeen amniga xildhibaan doctor shire cabdi maxamed iyo xildhibaan maxamed naasir ayaa waxay ka warbixiyeen sida uu door muhiim ah ugu yahay bulshada inay helaan amni iyo cadaaladda qofna ma noolaan karo amni darro qofna ma noolaan karo cadaalad darro amniga marka laga hadlaayana waa ilaalinta qofka naftiisa iyo maalkiisa wey isla markaana in laga hortago dembiyada abaabulan ee khatarta bulshada u keenaya marka waxaan rabnaa dhammaanteed inaan gacmaha isqabsanno isku duubnaano inaan garab istaagno ciidamada ammaanka ee booliska iyo militariga iyo daraawiishta iyo nabadsugada dowladda jubbaland hataanan annagoo la shaqeyn ka shacbaani ka dowladaan amniga ma suga gelin waxaan u baahan nahay inaan awoodi karro dadka shacabka ah ee soomaaliyeed ee jooga qof kasta oo meel cadaaladi marta joogow yacni duruufta iyo dhibaatooyinka jira iyo dagaalada iyo faamilada iyo waxaan haku xumin ha ku xukuminine siduu ilaahay kugu og yahay ee ugu habboon ee markaa adiga lagu ilaahay ku haleeshiiyo inaad u xukunto horta hay-adihii cadaaladda aynala joogo wax laga warramayaana waa cadaalad